aad baad umahadsantahay madxadda waxaa weeye waa qeyb ka mida istiijyada ugu horeeya ee dacwaduhu ay maraan tan waxay ujeedadeedu ahayd inay qofka dacwadda ay ku ogan tahay oo dhinacan maxamed nuur ah inuu plea garaynayo ama inuu kaca inuu odran doono dembigan waan qabaa mise ma qaboo kale wax la yidhaahdo oo oo aanu qofka inu yihahdo gilti baan ah ama gilti ma ahi hase ahaatee tii lafteedii ma ayna dhicin dacwaddu maanta mid aada u kooban bay ahayd oo ay looyaradu isweydaarsadeen inay cadaymihii ay kala qaadeen inay leeyihiin inkaar so marka maanta runtii waxay ahayd brief dhowr daqiiqadood bay ahayd wax badanna ma dhicin sababta waxaan ognahay haddii aan rabo inaan yaro faahfaahiyo qaybaha ugu horeeya dacwad intayna bilaabin waxaa waxaa waajib inay dhinacyadu isweydaarsadaan discovery waxa la yihahdo wax walba cadaymaha ay kala haystaan waxaan ognahay dowladda inay muddo sanad ku dhowaada muddo bilo badana ay ururinaysay xog ku saabsan maxamed nuur ama ay ugu talagashay sidii ay ku ay dacwaddan intay ugu oogaan ayna ugu guuleysan lahaayeen dhinac kalena waxay urursaneen iyaga laftooda cadaymo ay isleeyihiin waxay caawinaysaa maxamed nuur marka maxkamaduhu lama ogolo wax surprises inay meesha ka dhacaan hadhowtoola marka dacwadda weyn in la galo marka waxay waajib ka dhigaysaa dhinacyadu inay isweydaarsadaan discoveryg haystaan marka maanta xeeraalinta waxay sheegtay inay complete gareen ama ay dhamaystireen waxyaabihii ay isweydaarsanayeen aysan diyaarna u yihiin inay maxkamaddii dacwad weynay oo qabsadaan waxaa kaloo ay tilmaantay inta badan waxaan ognahay dacwadaha intooda badan waxay ku dhammaadaan pre negotiation waxa la yihahda ama heshiis looyaradu ay dhex maraan oo yidhahdaan okay strengthka iyo weaknesseska dacwaddan adaygeeda iyo waxyaabaheeda wanaagsan iyo iyo dalool dalooladeedaba waan ognahay marka meel dhexe in isugu nimaadna waxa la yihahdaa jiro inta badan dacwadul boqol kiiba sagaashan saasay ku dhammaadaan hase ahaatee xeer dheeraaliyahan waxa uu sheegay inayna diyaar u ahayn inay qofkan la heshiiyaan oo ay doonayaan arrinta inay dacwadu ku kala maxkamad ay ku dhegeysi ku kala baxeen marka taama waxaa loo qaadanayaa dhinaca dacwad ogayaasha kiiskoodu inuu yahay kiis adag oo markaasi ay dhici karayso in maxamed nuur dhankiisa xaaladda lagu adkeyn karo
waa loo turjumi karaa waxaa kaloo iyadana laga eegi karaa maadaama arrintan ay tahay kiis high profile oo runtii aada ugu jira mediaha not only maraykanka ilaa iyo australia lagala socdo politicallyna ay mataqaanaa case iska charger yahay mataqaanaa aada loola socdo oo lafteeda xeerlaaliyaha oo doorasho u taagan oo arrin siyaasadeedna runtii meesha ku jirto waxaad moodaa inaysan dan ugu jirin ama wax incentive aysan xeerlaaliyuhu lahayn inay negotiation la gaaraan oo ay doonayaan iyagu ama ha lagu guuldaraysto ama ha lagu guuldaraysanine inay ugu yaraan waajibkooda ka baxaan oo ah waan oogni dacwaddii wax alla wixii aan haynay oo cadaynahaydna waan bandhignay marka waxay u taalaa juuriga inay hadhowtoola blameka wareejiyaan oo kalena way u taraysaa politically wa garta marka maxaa xigaya hadda maadaama ilaa iyo hadda labada dhinac aan waxba la dhaqaajinin tallaabada tan xigta goormaa la isugu soo noqonaya
maanta maxkamaddu ma aysan qabanin maalin cayiman waxay u daysa dhinacyadu inay ka wada hadlaan waxa la yihahda scheduling trialka mataqana scheduling order oo kale in la sameeyo oo ay ku heshiiyaan waxyaabihii motion ahee kale la xaraysan karo wixii cadaynaya dhiman haddii ay jiraan iyo trialka xilliga uu noqon doono qof walba markhaatiyadooda inay wada gud inay gudbiyaan cid walba ay haystaan marka dhinacyadaa loo daayay inay la yimaadaan schedule ay maxkamadda u gudbiyaan oo cayimi doono xilliga ay qabsan doonaan marka taa dib baa laisugu soo noqon doona haddii la yidhahdo waa gartay dabcan sida aad sheegtay warbaahinta ayaa kiiskan aada indhaha ugu haysa ilaa iyo wadanka australia kuwa ka socda wadankan maraykanka warbaahintooda waaweyn oo kale taa gudaha gobolkan waxaa goobta soo buuxiyey bahda warbaahinta aada u fara badneed iyo weliba bulshada soomaaliyeed ee gobolkan degan maadaama wiilkan booliiska ahaa uu yahay nin soomaali ah dadka warbaahinta ee wadamada iyo meelaha kala duwan ka socdaana waxay isku dayayaan dadweynihii soomaaliyeed inay waraystaan siday arrintan u arkeen marka dadka faraha badan ee goobta imaanaya lahadlida ay la hadlayaan warbaahinta iyo soo buuxinta goobtu maxamed kiiskiisa wax dhibaataa ma u keenaysa laba dhinacba waynu ka fiirin karnaa koobaad waxaa weeye dadku inay runtii qof dacwad ku ogan tahay markuu meesha jiro inuu leeyahay support communitygiisa inay daba taagan yihiin oo ay taageersan yihiin waa dhinac wanaagsan oo laga eegi karo mana xumo way fiican tahay naad inay necessarily wax ka bedelayso sida dacwaddu ay u socoto ama loo eegayo ama juriga ay u fiiran lakin hase ahaatee inuu qof ku leeyahay shacab ama community ka dambeeya oo garab taagan way fiican tahay iyadoo haddii ilaa inta la ilaalinayo decorumka maxkamadda waxa la yihahdo ama nidaamka maxkamadda in iyadoo la ilaalinayo oo aan lagu xadgudbaynin oo aan taleefanada waxyaaba badan oo mataqaanada shuruudaha maxkamadda la oogayo haddii aan la samayn ama aan lagu qaynin ama aan ma aragtay waxyaabo dhaqdhaqaaq aan la samaynaynin dhinaca kalena waxay iyadana saameyn ka yeelan kartaa haddii dadkan looyaraa wada khibrad u leh shaqadooda ay tahay qaabka ay doonayaan inay hawshan ku wadaan iyo waxyaabaha ay doonayaan oo dadku aysan runtii garan karin oo badan baa meesha kasoo bixi karo marka taa in loo daayay ku fiican tahay haddii laakiin dadku shacabka iyagu laftooda waxyaabaha ay u arkaan ama ay dhaliil ha noqoto ama ha noqoto wax la yidhaahdo cunsuriyadnimo ama ay soo qaataan rays ay soo qaataan waa laga fiican yahay sababta keiska waxa weyn kama tarayso qaabka loo cover garaynaya laga yaaba inay saamayso dadkuna keiskiisana ma caawinayso marka dadku haddii ay tegayaan waxay ku fiican tahay inay runtii daawadaan oo supportigooda uun muujiyaan balse aysan ka falanqoonin ama aysan ka hadlin mediahana aysan siinin si aysan u saameynin qaabka loo eegay arrintan waa arrin waa booliiska koobaad minnesore dhexdeeda dacwad dil a lagu lagu soo oogo dad badana waxaa jiray dacwado ka duwan oo assault waxyaaba kale laakiin dil marka la yidhahdo murder case oo kale lagu soo oogo waa qofkii koobaad waa qofkii soomaaliya ee gabar cadaan oo kale ama qof maaragtay african american la yidhaahdaba marka dhinacyo badan marka laga eego runtii waa arrin aad u siyaasadaysan waayo waxyaaba badan laga eegi karo dhinacyo badanna loo jijiidi karo hase hatee waxaa mar walba ay ku fiicanta in loo daaya sharciga inuu korsigiisu qaato oo waktigiisa u qaato